waxaa qiimayntaa iskale ninka la yidhaha mo mo abraham mo mo ibrahim in fact oo ah nin suudania oo bilyaneer ah oo lacag ka sameeyey iyo telefoonada iyo telecommunicationka isagaa markaa hab loo loo maamulo ayuu ayuu sameeyey oo wadanada lagu kala lagu kala habeeyo dawladnimo wanaagga marka isagu wuxuu egaa amniga wadanka ka jira iyo iyo iyo iyo levelkiisa qawaaniinta iyo shuruucda wadanka sida loo soo habeeyo iyo sida xuquuqa insaanka iyo dad iyo iyo dawladdu sida ay u xaq dhowrto ayuu eegaa waxaa kaluu eegaa dhaqaalaha iyo sida isku filaanshaha loo loo hore loogu mariyo iyo sida loo qaybsado loo loo qaybiyo waxyaalaha dalka soo gala iyo tacliinta iyo sinaanta tacliinta iyo waxbarashada waxaasoo dhan buu eegaa markaasu dabeetana sameeya waxaa la idhahdaa indexka saad u aragtay maanta waxa u sarreeya moritius yacni dawladnimo wanaagu kuma xidhnaa xajmiga waddanka iyo baaxadda waddanku leeyahay xataa hantida uu leeyahay kuma xidhno populationku intuu leegyahay kuma xidhno moritius waddankaa la yidhaahdaa waa milyan iyo bar buu ka yaryahay wadano fara badan oo intaasoo boqoloo milyanaba ay afrika leedahay haddana iyaga ka maamulmaysan marka macnaheedu waxay noqotay waxa weeye sidaynu isku maamulaa dadiido meel isku yimi sidaynu isku maamulaa oo iswada afkartay marka waxa weeye halka moritius ka tahay number one infact waxaa la sameeyey waxa weye labi iyo konton wadano africa soomaaliya waa waa waa ta labiiyo kontonaad weeyaan ugu hooseysa waxaan umalaynaya afar shantii sanadood ugu dambeysaba ina inay sidaa ahayd haddaanay haddaanay kaba batay maanta laakin waan hubaa waan waa runta waa wadanka labiyo kontonaad waxaa kaloo jira wadamo kaleo iyana la sheegay in intii hore ay ahaayeen ay kasoo liidanayaan marka soomaaliya oo kale hadda marka la fiiriyo xaggee laga eegay oo qeybtaasi ay ku gashay ugu hooseysa dawladnimo wanaag
yes runtaa weeyaan dawlado soo liidanaya way jiraan oo magacyadooda meesha ku qoran tahay waana dawladaha iminka dagaalada cusub ee ay ka socdaan wadanada carabta qaarkood ka mid tahay ee africa ku dhaqan soomaaliya haddii laysgarab dhigo maanta iyo shan sano horteed xaqiiqadu waxay tahay inay ka wanaagsan yihiin maanta laakiin markuu waddanku gaadho heer aada iyo aada iyo aada iyo aada u hooseeya hataa adigoo kor usoo baxay baad weli hooseysaa sidaa daraaddeed baa wixii la eegaaba wax aada iyo aada nusqaani ugu jirta iyo waxu u dhiman yihiin sidaasaana loo qiimeeyey inay soomaaliya weli hooseyso dawlad kale oo ka hooseyn kartaa inaanay jirin dawladda central africa baa ku xigta oo iyadana dhibaatooyin ka taagan aad aada og tahay marka sidaasaan u malaynaya anigu inay inay qiyaastii ay isla u eegeen
guud ahaan marka la qiimeynaayo wadamada africa waxaad moodaa shantii sano ugu dambeysay in wax badan oo wanaagsani ay africa kasoo baxayeen warbixintu ma xustay sababaha keenay isbedelada wanaagsan ee africa
ota isbedelka ugu horeeya ee wanaagga keenay ismaamul wanaagga waxa weeyaan doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda oo wadano fara badan ka hana qaatay waxaana laleeyahay waxa weeyaan waxyaalaha ugu horeeya dawlad wanaag waxa weeye inaan ku heshiino hab aan isku maamullo qawaaniinteedana dhigano doorashada dadka ugu sarreeya dawladda ayaana ugu horeeya arrintaas oo madaxweynaha iyo madaxweyne iyo wasaaradu ka mid yihiin wasaarada ama baarlamaan ka mid yihiin xuquuqda iyo sida loo ilaalinayo maxkamadu ka mid yihiin maamulka lacagaha iyo accountant generalka iyo arrimahaas ka mid yihiin marka qof dembi galo habka loo qofkaa dembiga loogu qaadayo isagoon isaga meel lagaga dhicin nationkana meel lagaga dhicin waxaasoo dhan baa soo hagaagayay africa soo hagaagaya marka mar alla marka doorashooyinku waxaa kamid ah for example la egay madaxweynihii laga helay inuu dhacdo waa layga helay salaamu calaykum halkaa ka baxo oo aan awal jiri jirin baa imika imika jirta dawladaha intooda badan haddaad eegto imika taasi waxay waxay ka tahay number one item ayay iyay ka tahay waxyaalo kaloo fara badan oo xagga maamulka ana iyagana way soo wanaagsanaanayeen dawlado fara badan baa jira oo resource helayey oo resourceka ay heleen helayey hanti hanti maguurtaa helayey oo hantida maguurtada lala habeeyey sidii loola habeeyeyna ugu ugu dhaqmay murushees imika waa number one cape verd baa ku xigto iyadana aada u wanaagsan botswana meelaha intooda badan iyada number one ahaan jirta weligeedba botswana sidaad ka warqabta waxa weeye waddan aada iyo aada iyo aada u liito ahaan jiray marka wax talooyina ma la siiyey wadamada liita iyo kuwa sii liito soomaaliya ay ka mid tahay falastiin waxaan ku sheegay waxa weeye hadda aan kasoo qaadano bankan wed banka la yidhahda shan iyo toban bilyan buu sanadkii africa geliya shan iyo toban bilyan african development bankan iminkaan ka hadlayaana ilaa toban bilyan ayuu geliyaa hadda million maaha waa bilyan wey sanad walba waxyaalaha la eego waxaa kamid a dhaqaaluhu halka uu taagan yahay waddankaasi markuu dhaqaalihiinu sii liitaba marka dakhliga marka laysku qaybiyo khayraadkao dhan muxuaha wadanka soo geliya dadkii jooga laysku qaybiyo markuu sii yaraadaba caawimo badan ba ayaad helaysaan in laydin garab galo oo meeshii idinka dhiman laydin buuxiyo laakiin mushkiladdu waxay tahay waxa weeye governance-ka dawlad wanaagga ayaa wax walba number one ah oo ka horeeya haddii aanu meeshii dawlad wanaag jirin haddii aan isdoorasha jirin haddii aan kala dambayni jirin haddii aan dollarkii laguu dhiibeyn lagugu imanaynin dee dhibaatay noqonaysa marka waxa weeye adduunyada waxay tahay waxa weeyaan waxqabsada waxaa laydinku daro